waxaa magaalada jigjiga lagu maamuusay munaasabada ciidulfidriga ee kun afar boqol afartan iyo shan hijiriyada munaasabadan ee waxaa isugu soo baxay kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga kuwaas oo barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta magaalada jigjiga ku tukaday salaadii ciidda kadib markii ay bulshadu soo soomeen soddonkii maalmood ee bishii barakaysneed ee rabadaan haddaba qaar ka mid ah dadka shacabka ah ayaa dareenkooda farxadeed la wadaagay idaacadda v o a ciid mubaarak islaamkana maxamedada o dhan baan horta salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilaahay baa mahadale ilaahayna gaarsiiyey ciidda halkan waxaan ka salaamayaa gabadhayda oo jabuuti joogta faadma cabdifataax aadan nimcaan cabdifataax aadan dhammaan wada salaamaya islaamkana maxamedada o dhanna waan salaamayaa walaalahayna meel kastoo joogaan waan salaamayaa ilahay nabadii caana inagu gaarsiiye ciidda ciiddeeda insha allah wallahi alxamdulilah aad baa loo faraxsan yahay waxaad arkaysaa ciidda in magaranaysa aad loogu faraxsan yahay inaad meel kasta lagu tukanaya xitaa anna waxaan kamid ahay dadkii ku tukaday xaggan laamida kadib xag garoonka hor galay marka shucuurta bini aadam muslimiintu aad bay u kacsan tahay marka dhammaan muslimiinta caalam ku nool waxaan leehay ciid mubaarag ciid mubaarag baan leehay dhammaantood ciidi hor waxay kaga duwan tahay ciidan waxaad arkaysaa dadka soo buuxdhaafiyey amniga iyo magaranaysaa kala dambaynta iyo deegaanka waxa ka socda ee wanaagga marka waxaad ku dareemaysaa dadkii oo dhammaantood soo ka soo qayb galay ciidda marka ciidi hor waxa laga yaaba inay dadku kala hadhaan lakiin ciidan dhammaan way yimaadeen alxamdulilah ciidan waxyaalaha aan maaragtay ciidihi kale ay ka duwan tahay waxaa ka mid a ciidan wax kala hadhay ma jiro hal maraa la wada ciiday si midaysan baa loo wada ciiday nabad baana loo wada ciiday alxamdulilah rabbil caalamiin baan sidaa leenahay taa darteed garoonkii wuu buuxsamay isagoo kolley garoonka macnaha uuna dee magaalada jijay wada qaadaynin ba haddana wuu buuxsamay asagoo sidii loo soo gelayo ayaa salaadii laga soo baxay marka waxay u muuqataa ciidani inay ciidihii kale ka dad badan tahay oo dad badan oo waddanka ka maqnaa maarata ay ka soo qayb galeen oy maarata ku sugan yihin dhankiisa waxaa kala soo qaybgalay bulshada ciidda ciidulfidriga mas-uuliyiinuu ka mid ahaa madaxweynaha dowladayaalka soomaalida mustafa maxmed cumar oo bulshada la wadaagay hambalyada munaasabada ciidulfidriga waxauuna bulshada ku booriyey inaan laga tegin dareenkii wanaagsanaa ee iscaawinta ee bulshada dhexdeeda ah isku soo wada duubo dadka ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday farxad iyo raynrayn iyagoo isugu hambaliyeynayey ciid mubaarak ciidulcaafiya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga